bal waa sidee nolosha xeryaha gaar ahaan haddaad tihiin abwaanada haddii aanu nahay abwaanada soomaaliyeed ama hal abuurka ama maskax tuujiyayaasha dee wax qadarin iyo wax qiimayna iyo wax aanu kaga dhex muuqanno ma jiro cid intayna qaabishay meel noo samaysay ama hay-ad arrimaha u qaabilsan oo fanka iyo waxa marka wax qadarinoo gaara kuma qabti wax qadarina oo gaaba gaar ah haba yaraatee kuma qabno berisamaadkii maamuus intee dhan baad lahaydeen markii ay qarannimadii jirtay qarnimadu markay jirta xusmad weyn iyo qadarin baanu lahayn dad waxaanu lahayn macnaha hal abuura oo muhiimtiisa oo khaasatan anigu nolosheyda oo yar toban jirkayga isaanu bilaabay shaqo kasta oo aan soo maray iyo tahriib kasta oo aan soo maray waxbaan ka tirin jiray waan gartay bulshadu hadda markaad magaala ku dhexlugeynayso ama aad caada u socoto miyey ku garanaya inaad nin abwaano oo ixtiraam noocaasa ma jira mise qof iska caadiya unbaad
qof iska caadiyabaan yar yar baa laga yaabaa nolosha xeryaha gabayaad ka tirisay waxaa ka mid ahaa gabaygii soddon sano iyo dheeraad waxaan dhex jooga xeryaha dhadhabad bal kaas noogu dhuh
soddon sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan heryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamoo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xaga dheer dhallinyariye waayeel jeeldha ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dhaxantiiyo qabowgiyo dheelka aad ka geliso dheelka dee dad badan inay garanayn baa laga yaabaayo waa banaha la dhahaa ama dheelka qabowga saa'idkaa baa la yaaba aqal dhibicda roobkiyo dheelka aad ka geliso dhisan meesha kuma yaal bulukeeti dhooqaah marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayoon dhowr sanno ku noolaa abwaan horeo wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef ma leh habeendhixitin mooye okay waa marka noloshii baad qiyaastay guryihii raashinkii wax kastaad qiyaastay hadda raja rajadaad waa sidee maadaama wadankii dowlad cusub ka dhalatay madaxweyne cusub la doortay in bal aad xeryahan ka laabataan oo wadankii oo hagaagay oo sidan hadda uu yahay ka wanaagsan inaad aragtaan aad gaar ahaan aragto rajadaad waa sidee aada iyo aad baan ugu rajo weynahay inaan arko inaan arko dalkii oo kala dambayntii leh oo golihii tiyaatarkii madadaaladii national stadium muqdisho telefishinkii iyo idaacaddii qaranka iyo telefishinkii qaranka inaan mar tago waan ku hanweynahay